dr maxamed cabdi gaboose oo xilaal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan xilliyo kala duwan islamarkaana dhowr jeer noqday guddoomiye urur siyaasadeed ayaa waxauu ka warramay xaaladda siyaasadeed ee somalilan ee wakhtigan sidaad sheegtay anugu xirfadayda ayaan ummadayda jeclaa inaan ugu hagarbaxo kaalintaana aan ka buuxiyo laakiin nasiib daro nin samada ku nool maahi dadkayga ayaan la noolahay dadkuna caafimaadka keliya maaha marka waxaan arkay in dalkii uu maalinba maalinta kasii dambeeya gacanta kasii baxayo marka waxyaalahaasoo dhan markii aan darsay waxaa khasab nafteedii ay tiri waajib baa ku saaran inaad dalka ka hadashid arrintiisa talana cidda maamulka haysa aad siisid ummaddana aad siisid haddii aan arrintaa baadi goob nafteeda u galay ummaddan maxaa halkaa gaarsiiyey hadday shalay mid ahaayeen maxaa gaarsiiyey hadday shalay nabadooda ahayd somalilan in boorame jabhad ka abuuranto ceyrogaabo ka abuuranto soolbar maxaa sanaag bari ciidamadii ay dhaqaaqaan buuhoodleel ay maaragtay abaabule dhaqaaq uu ka jiro maxaa somalilan waa ta soo urureysa waxay aniga ila noqotay in mushkilada meesha taalla ay tahay in siyaasad kooxaysan dalka lagu maamulo oo in istustay inay ummadda kala qaybiyaan sidii maarata isticmaalkii qaybi oo xukun inay maaragtay ku habeeyeen iyakoo dantooda gaarka ah maaragtay arrintaas ka wada marka kala irdhayn iyo isubahla gelin marka midna wuxuu haystaa inkii kale cadow ku yahay kana wuxuu haystaa inkii cadow ku yahay iyakoo wax ay isku geysteen iyo waxay kala haystaan iyo walaaltinimadoodii mooye aan waxba jirin waxaan u arkaa haddii halkaasu dawowdo inuu dalkooda dawoobayo xisbigii kulmiya mar labaad soo noqday marka talana madaxweynaha waad ku dhex dartay waa iyo kooxdaasi maxayse taladu madaxweynuhu tahay
de madaxweynuhu kooxduu ka mid yahay kooxduu ka mid yahay ragga talada culculus hayay hadda iyo horeyba kooxday ka mid ahaayeen kooxdaasi waataad arkaysid lahubo gabaad iyakoon wax dana ay u hayaanan siinin beelo loo tusayo maaragtay in iyaka ay yihiin qaarna laga dhigayo sumado cadow laga dhigayo shisheeye xuquuqdoodii maaragtay ay lahaayeen maaragtay ay dalka ku lahaayeen maalin walba maaragtay laga maaragtay dibadda laga dhigayo de cabashooyinku maaha wax la tirin karo maaragtay taas dhexdeenna hadda waxaa haddana sii kordhay in dalkii o dhan ay gaartay maaragtay cadaalad daradii marka madaxweynaha anigu waxaan kula talinaya dariiqa uu ku socdaha waa dariiq mugdiya dariiquu ka guul gaaraya maaha rag badan oo isaga ka horreeyey oo kuula dagaalaya ku jiray ayaa dariiqyadaas raacay waxay ku dambeeyeenna waxay ahayd burbur iyo magac xumi waxaan kula talinaya walaalkay inay ugu badinayso inuu ummadda mideeyo inuu ummadda u dhexaado inuu ummaddan xaliga ka saaro inaan isaga shaharkiisa koox lagu maamulinayo oo isagu caqligiisa iyo qalbigiisa uu dadka ku maamulo inuu dadka albaabada madaxtooyada u furo inuu socdaalo oo maaragtay tuulo walba iyo meel walba la soo seexdo dadka oo xogtooda dadkan laysku bahalogeliyey isaga uu noqdo ka dhabtaa horta xanuunka ka baxayo inaan meeshaani aani maaragtay dhibaata jirin doctor gaboose oo si gaara ula hadlayay idaacadda v o eda ayaan weydiiyey maadaama muddooyinka ugu dambeeyey uu faraha ka qaaday sida muuqatay arrimaha siyaasadda islamarkaana uu ku koobnaa xirfaddiisa gaarka ee dhakhtarnimo bal in ay arrintani noqon karto han siyaasadeed iyo damac siyaasadeed oo wakhtigan ku jira horta aniga damaca siyaasadeed idiima geyn lacag ummad masaakiina ka boob guryo ka dhiso carruurtaada dibadda u dir guryo maaragtay dubay iyo xag iyo xagga ka dhis ani damaca siyaasadeed waxa ii geeyey taarikh wanaagsan ka tag taarikh wanaagsan ummaddaada ku dhex yeelo waxaa ii geeyey ubadka dhalanaya inay jid dad nooc dad wanaagsan baa kaa horreeya isna inuu wanaagsanaado ayaa ii geeyey maanta alxamdulilah waan dhaqnahay marka waxaa kaloo ii geeyey daldololooyin badan arkayay waxaa nasiib u helay inaan dhowr madaxweyne wasiiro u noqdo ilaa maxamed si-aad waxaan arkayay meelaha khaladku ka jiro waxaan arkayay qabyaalad waxaan arkayay cunsuriyad waxaan arkayay kooxaysi waxaan arkayay shaksi nacayb waxaan arkaya boob hanti masaakiinoo hareerahooda guryahooda agtoodana gaajo waxay cunaan iyana caruurtoodii maaragtay dibadaha maaragtay ay ku jiraan qasriyada ugu waaweyn waxaan arkaya waxaan arkaya naftaydiibaa ii sheegtay inay ru noqon lahayd garan maaye laakiin naftaydiibaa ii sheegtay malaha halkaa haddaad tagtid waad ka bedelaan lahayd kuwaan intaas marka igama suulin dareenkaas waanan qabaa ururada in la furaana xaq baanu leeyahay xisbiyada gudahooda ina ka dhex tartama xaq baanu leeyahay haddii fursaddaa aan arkana waa tartamayo khadar maxamed cakulle v o e hargeysa